dab ayaa waxa uu ka kacay kaalin shidaal iyo maktabad oo ku taala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka dabkan ayaa sababay matoor hor yiilay kaalinta shidaalka waxaana jira khasaare hantiyeed haddaba waxaa arrintan inoo sharaxay milkiilaha maktabadda gubatay allihii hantidan marka hore isii haddana qayb ka mid ee waxawaaye igu ibtileega qaatay waxawaaye baalka leeyahay baaba aadan waxawaaye shakhsiyadeeda waxawaaye wax nafsadeeda iyo waxawaaye waxay gaadhaysa ma jirta mar labaadna waxaan u mahadcelinayaa dadka muslimiinta oo gurmadkii ii soo sameeyey meel walba ka imaaday oo dhammaantoodna waxawaaye waa u mahadcelinayaa ugu horeyn haddaan ku bilaaway dabku wuxuu ka bilaawday matoor yaroo celidaysnaa oo bannaanka yaale oo dabkii ka kacay wuxuuna soo gaaray shidaal yaroo bannaanka lagu dhaaminaya uu soo gaaray alxamdulilah waxawaaye hantidii inteeda badan waxawaaye ilaahay uu ii badbaadiyey in yar unbuu waxawaaye bahalka la yidhahdo baaba'day dadka muslimiintana waxawaaye gurmad aad iyo aad u weyn ay isoosiyeen sidoo kale waxaa isna halkaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balli isagoo sheegay in dabkan demintiisa ay ka qayb qaateen bulshada ku dhaqan degmada jilib isagoona u duceeyey dadkii ay halkaa hantida kaga gubatay waxa weeye ninka maktabaddan iyo xoolahan iskale waxaan leenahay beddel khayr qaba allaha siiyo amiin ahay inta ka shaqaysay oo xooggooda iyo caqligooda iyo biyaha iyo laalaabashada oo haweenku kaalin weyn ay qaateen waxaan leenahay iyagana xooggooda allah u barakeeyo waxaan leenahay xoolihiisa allah u barakeeyo amiin ahay xoolihiisa allah u barakeeyo dubagtabaddiisa allaha u dhiso shidaalkiisa allah u labalaabo inta badan dabka ka kaca goobaha ganacsiga iyo guryaha ayaa waxaa sababa koronto iyo waxyaabo kale